kulan ay u madalsanaayeen xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lasoo warinayaa inuu maanta baaqday iyadoo arbacadii lasoo dhaafay uu dhacay kulan uu hareeyey buuq iyo gacanka hadal dhex maray xildhibaanada fariin sheegaysa baaqashada kulanka baarlamaanka ayaa loo diray xildhibaanada iyadoo ay tani kusoo aadayso xilli qaar ka mid ah xildhibaanada horey looga mamnuucay inay soo xaadiraan fadhiyada baarlamaanka arrintan ayaa waxay salka ku haysaa kadib markii dhowaan baarlamaanka laga saaray xildhibaan lagu magacaabo cabdulaahi xaashi abiib iyadoo aysan isku raacsanayn baarlamaanka aadan madoobe ayaa waxaa kaloo lagu eedeynayaa ku-tagrifalka waxa loogu yeero hay-adaha amniga sida nisa isagoo la sheegayo inuu u adeegsanayo danihiisa gaarka ah caburinta saxaafadda iyo ku-tagrifalka hantida dadweynaha sidoo kale waxay arrintani kusoo beegmaysaa iyadoo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk uu ku maqan yahay dalka aljeeriya halkaas oo uu uga qaybgalayo shir ay yeelanayaan baarlamaanada carabta baarlamaanka dowladda federaalk ayaa la daalaadhacaya wax ay dad badan ku tilmaamaan mid ka mid ah marxaladihii ugu madooba uguna ceebta badnaa ee soo mara intii uu hogaaminayey guddoomiyaha baarlamaanka aadan maxamed nuur aadan madoobe si kastaba ha ahaatee safarka guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe uu ugu ambabaxay shirka ka qabsoomaya aljeeriya ayaa waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku tilmaameen inuu yahay isku day uu kaga baxsanayo isla xisaabtanka iyo caburinta kaga imaanaysa xildhibaanada